isbeddelka nololeed ee bulshada reer guuraaga ah ee puntland saamaynta ku yeeshay ayaa ah mid dhinacyo badan leh oo isugu jira horumar iyo caqabado waxaana qaybta koowaad ee barnaamijyada imtixaano ah aan ku eegi doonaa sida ay uga gudbeen reer miyigu habkii ay gaadiidka u isticmaali jireen awrta waxyaabaha ku soo kordhay sannadahan dambe ee la xidhiira dhinacyada dhaqanka iyo habka xoolaha ay u iibsadaan marka aynu dib u jalleecno noloshii hore ee reer guuraaga inkastoo ay salka ku haysay hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed misena waxaa jiray dhibaatooyin aad u adkaa oo noloshooda halis gelin jiray xilliyada ay abaaruhu yimaadaan ama ay door bidaan inay ka hayaamaan goobta ay deggan yihiin awrta ayaa gaadiid ahaan loo isticmaali jiray iyadoo masaafo dheerna loogu sodcaali jiray barta la hiigsanayo in reerka lagu furo khataraha ku imaan jiray ayaa waxaa ka mid ahaa weeraro colaadeed oo qabiil ku salaysan oo xilliyada qaarkood lala beegsan jiray reerka geediga ah xoolaha oo socon waaya bukaanka iyo dadka tabarta daran ee waayeelka ah oo masaafada dheeri ay dhibaato ku ahayd haddaba maxaa xilligan isbedelay arrintu sidii hore waa ay ka bedelan tahay waxa ay reer miyigu horumar ka sameeyeen inay la jaan qaadaan casriga cusub waxa ay iibsadeen gawaarida xamuulka ee kala gedisan sida waaraadyada dhaynayaasha iyo booyadaha biyaha lagu dhaamiyo kuwaasi oo sahlay inay si fudud u guuraan biyo u helaan iyo inay adeegyada magaaladuna si toosa u soo gaaraan faarax muuse cali oo aan kula kulmay suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso ayaa v o eda uga warramay isbeddelka dhinaca gaadiidka ee reer guuraagu ay ku tallaabsadeen awrta noo gada bay dhahaan sababta awr lacagtana noo doolar gareeya baabuur baan ku bedelanaynaa mid dhayna gata mid booyad gata mid haddii alle kuu roon yahay gaari waaraada gata mid candhamaydlagadaba midka gaariga ushiraado waa awrta aad iyo aad bay gacan gashay hadda awrta boqolkiiba kolley lixdan ilaa lixdan iyo shan halkana ka iibinaa muddo adigu dhowr sanaa baan joogaa ilaa afar sano taqriiban horta xilligan waxaa la ogaaday horta awrta dhibta baabuurka waxaa kaliftay abaarihii sababta abaari baa waxaa jirtay dadku xooluhu waxa weeye waa la ceelgeyn jiray qayb baa hari jidhay jidkay ku hari jireen ceelkay ku hari jireen ratibaa waxaa lagu carquumi jiray wixii hara waxaana jidkaa laga iman jiray hadda abaarihi waxaa la helay gaari baa loo kaxeeyey guriga hortiisa waa loogu shubay biyihii isaga oo isku fadhiya buu saddex bilood oo abaara buu meeshiisi ka cabayey cawskana loo soo daabulayey nin abwaana baa wuxuu yidhi awrka markuu koolinayey marmar soohan low awrka waa mudankii xoola markabkaa marshada soo dhigtuu iila meel yahay muggiisuu ka soo qaadayaa meeluu doonaba marka inkastoo awrku noocaa yahay oo uu ka fiican yahay ratiga laga jecel yahay oonag haddaan xoolodhaqatadana aad uga jecelnahay haddana gaarigu waa fiican yahay oo fikirka gaariga lagu gadanaya ma xuma ratiga reerku ku guuro waxa uu ahaa xilliyadii hore kan ugu qaalisan xoolaha ay soomaalidu dhaqdaan maadaama uu yahay gaadiidka keliya ee lagu guuro laakiin waxaa meesha ka saaray gaari dheereeya sidaasi waxaa aaminsan aadan jaamac maxamuud oo miyiga iyo magaaladaba ku xihan xoolaha eenu haysanno geelaa u qaalisanaa geelana waxa naftiisu aad awrta lagu naq raaco ama amaatada lagu qaato ama lagu degan yahay ama xoolaha madaxda ay ratib u ahaa waxaa ka saaray baabuur dheer ayaa ka saaray meeshi oo reer walba u adeegay oo biyuusu dhaanshiy oo geediu raray oo u sahan tegey oo shar guri isku qaaday oo waxa weeye dhaankii laba guuli jiray oo la oran jiray waa laba guul ma jiro habartii waxa weye ama harag bau yaal ama fuusta u taal guri gaadiidka dheereeya ayaa meesha ka saaray hayaankii dheeraa ee beelaha miyigu ay ku gaari jireen dhulka roobka ku do'o maadaama loo baahnaa wakhti toddobaadyo ah oo naqu ku soo baxo taasoo dan u ahaan jirtay dhulka iyo xoolahaba halkaasa waxay noqotay inay naqii rajka lagu dego oo cagta raaco xoolaha dhaqankooda noloshooda dhulka nabaadkiisa waxa u roonaa xoolaha cimrigooda waxa u roonaa sidii dhulka ku badbaadi jiray oo gaadiidka loo guuri jiray oo awrta la kala gaadiid cisan jiray baa u door roonaa wadanka iyo dadka iyo dunyada tiro yar oo ka mid ah dadka reer guuraaga ah ayaa la odhan karaa waa ay rartaan awrta laakiin kama maraa gawaarida xilliga biyadhaanka maadaama awrku yahay gaabis siciid jirabood toddobaatan jir baana markay jiilaa noqoto oo jiilaa noqoto baabuurta xoolaha waa loo soo dhaashaa oo biyadhaanka keliya u isticmaal haa reer guuraa waa garanaysaan waa dhinacee dhinacaa degantihiin jeedar jeedar meel la yidhaaho waxaa goortaan xaas noqday baan iska go'aansaday magaaladan ka baxay inuu reer magaal baan ahaa dowladdaan u shaqeeyey shayil baan ku shaqeeyey kulli askari baan ahaan jiray waa ku faraxsanahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin badiyo magaalada ma ka raysat okay istirax baan hadda waxaad joogtaa saylada xoolaha maxaad keena ari baan keena sanadka meeqa jeer keentaa goortii aan u bahdaan keensadaa waa gataa dhinaca ganacsiga xoolaha ayaa la odhan karaa reer miyigu waxa ay ka sameeyeen horumar kadib markii ay meesha ka baxday in ganacsatadu ay xoolahooda dayn kaga soo qaataan waxaana ay si toosa u keenaan magaalooyinka iyagoo qaybtood isticmaalaya gaadiid ay hanti u leeyihiin sidaasi waxaa v o eeda u sheegay maxamuud cabdi maxamed xoolihii la iibsho alaab lasoo bedeli lagu soo geli jiray raashin iyo dhar loo- loo geyn jiray raashinka iyo dharkaas maanta ma jirto Een, maanta waxaa isbedelay reermiyigii xoolihiis wuxuu rabaa isagoo meeshiisa fadhiya in doolar lagu siiyo meesha taas horta waa isbedeshay waxaa kale oo reer miyiga isgaarsiintu ay ka caawisaa raadinta xoolaha dhumay iyo inay ku sumadiyaan taleefanka gacanta taasoo in badan ka caawisay helitaanka xoolaha baadiyoobay Ee, waxaa kaloo isbedelay een, xaggii calaamadihii ay u samayn jireen waayadii hore ay ay neefka gubi jireen maqaarkiisa maadaama hadda maqaarkiiba uu iib joogo calaamadihii ay lahaan jireen kula socon jireen xoolaha waa joojiyeen mararkan waxay bilaabeen inay taleefanada moobilada reermiyigu haystaan taleefanadoodii ay ku qoraan xoolihii isagoo khad ah hadhow laga dhaqi karo marka qofkii eh, neefka hadduu ku dhumo oo kale meel kale meel kale aado neefkii teleefon ku qoran baa la wacaya waa leeyahay neefkaaga wuxuu joogaa care hebel ama magaaladaas ama tu- baadiyahaasu joogaa ninkii sidii neefkiisa ku helaya marka waxaa moodaa in maga- wadankii hadda uu soo noqday magaalo yar baadiyihii iyo isku milmeen iyo magaaladii xilliga abaaraha ee ay saamaynta ba'an ku yeelato dhammaan xoolaha nool ayaa la odhan karaa in reer guuraagu ay ku baraarugeen isticmaalka gaariga oo ay u arkeen inuu ka wanaagsan yahay awrta lagu guuro waana arrinta sababtay in suuqyada xoolaha lasoo dhoobo awrtii ay ku guuri jireen reer miyiga si ay gawaari ugu beddeshaan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso